جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay afariyabaatanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqeen saliibiyada mareykanka iyo kuwa murtadiinta ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqida kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in murtadiin fara badan lagu laayay camaliyadii istishaadiyada ee ka dhacday xero nacnac ee magaalada muqdisho wilaayada boqol ayaa soo bandhigtay askarta aybin ah oo kasoo baxday safka cadowga allah والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada murtadiinta ah degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqeen saliibiyada mareykanka iyo kuwa murtadiinta ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxaa maanta barqadii baraha bulshada lagu baahiyey muuqaal soo bandhigaya inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay duqeyn dhowaan saliibyada mareykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee mareykanka uu tababaray ay ka geysteen deegaanka jambaluul ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose muuqaalkan waxaa lagu arkayaa burburka xooggan ee ka dhashay duqeynta cadowga waxaana sidoo kale la arkayaa meydadka dadka shacabka ah ee ku shahiiray duqeyntaas sidoo kale muuqaalkan la baahiyey waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mida bulshada deegaanka oo sharaxaad ka bixinaya inta uu la-egyahay khasaaraha kasoo gaaray duqeynta silibiyada mareykanka iyo maleeshiyaadka ridadu ay ka geysteen deegaanka jambaluul bismillah odayaalka deegaanka jambaluul ka tirsan ayaan ka mid ahay xalay shan saac iyo bar ayaa anaga dadka dowladdaasna soo weerartay aada dhibaata noo geersiiyey soddon ilaa labaatan shan dhaawac waaye maxaa la yidhaahdaa toban iyo afarna meed waaye ilmahayga dhaawac waaye guriga waa naga baabi'iyeen guri ilaa adi toban iyo saddex guri camal ay gaarayso ayaan hadda macnaha aan hadda ognahay wilita anaga xaafadda dhaawacii iyo meedidkii ayaan hadda hoosheed gudubgalkeeda ayaan ku jirnaa dadkan dhaawac ka qaaday saaka hadda ayagoo meed eh hadda afara hadda la soo wadaa tobanna hadda waa kuwaan al-shabaab waataa ninkii rabo al-shabaab ma rabaan anagayna rabaan ina anagna dhameeyaan ina barakiciyaan yah anagaab dhibaatana haysata webignaga guri rafaadsan awaarna haysa xoolahayna baabuu haayaan marka taas muslimnima maaha islaamnimana maaha marka anaga taas ma u dulqaadi karno shicib haddii dowladda shicibkeeda ay u baahan tahay iyo dan ay ka leedahay anaga tan hanaga soo gaaraano tan anaga mar dambe yaan noo celina anaga tanoo kale haddana waa kan waa ujeediin hadda gabadhay dhaawac waaye wiilka gabadhayqa waa dhinta meed waaye gurigiisa waa baabi'i meedka hadda waa kanaa afar iyo toban meed waaye yaa dhaawac soddon ilaa labaatan shan waaye dhibaataas anagana gaartay marka weligaana ma bar xamara laga soo baa furug waa la imaada huubiya beerahayna anaga arkeyna loogu soo rakabtay magaaladii dhan dhulkaa la waa la duqeeyey intay ka dhacday taas marka meel ay ka dhacday maanta adduun weynaha meel kasta soomaaliya tan ma dhicin yaa tahay islaamnimo maaha taas dowladdan saas ma lagu helaayo dowlad nidaamay leedahay dowlad in la jaceyl dowlad waa la ordi jiri waaba la isku faani jiriba dowlad xilli oo waagii hore maxamed siyaad baare hadda in dowladdii tuutay in karoornay taagan tahay anaga hadda waxaadna yeelaa kanoo kale shacabaan iska nahay beeraley aan nahay guri waa igu soo jebiyeen aniga guri adeerkaygii walaxay ku dhufteen guri kale walaxay ku dhufteen ummadii shacabkii meesha waa ku baaba'een waa rafaadeen afar iyo toban dhimasho waaye labaatan iyo shanna dhaawac waaye guryaalkii hoobiye iyo waxaasay la dhaceen aad iyo aaday noo dandareystay annaga shabaabna ma nihi dowladna ma nihi dad shacabaan nahay dhib weynaa noogu dhacay khaasatan sida reer jambul aan u nahay xal dhib aad iyo aad u weynaa noogu dhacay annaga anagoo gurigeen iska jiifno alana soo weeraray walaalmankayna waalidiintayna ilmahayna waa la baabi'i waa la dhameeyey dhibaata oo aan la dulqaadi karinaa nagu dhacday Ee, ma guurayna maxaan soo- waxaan soo beenay waa kasi waysan yahay ilma ma lagu hagi karo kalka duqoow ma lagu hagi karo Ee, dhammaan cagahayna dhulka ma haayaan Ee, waxaan dhan hadda xaliyay meesha ka dhaceen Ee, dhibaatada toban iyo afar miid waaye dhibkaas dhibkaasaa meesha ka dhacay Ee, wax aan dad oo musluun aan la yeeli karin aan lana yeelay Ee, waxaa dhibkaas ee, ilaahay marugu soo naqa dhibkaasaan ana odayaal odaygii meesha tuulada dhanaa ahay aniga abukar daa-ud jemis ali dhahaa dhibkaasaa dhacay Ee, adduunyadana waxaa camal ma ka dhicin weligaynan ma arkin Ee, intaasaan ugu dhacay asalaamu calaykum dhowr jeer ayay sidan oo kale salibiyada maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ay tababareen duqeyn uga geysteen deegaano kala duwan oo ku yaala dalka soomaaliya mahadsanid abu xasaan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in murtadiin fara badan lagu laayay camaliyadii istishhaadiyada ah ee ka dhacday xero nacnac ee magaalada muqdisho nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo diyaariyey warbixintaasi xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxda ridada soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee muqdisho ku yeeshay kulan oo kusoo idlaaday buuq iyo hadallo ay isku tuurtuurayeen iyagoo u qaybsamay mucaarid iyo muxaafid daahir amiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqidda ayaa ku eedeeyey wasiirka amniga kooxda ridada inuu isku dayay yaraynta khasaarihii xoogganaa ee maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray camaliyaddii istishaadiga ahayd ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacday saldhigga warshaddii nacnaca ee magaalada muqdisho wuxuu carbaabay in ehelada tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaadkii ee lagu dilay weerarkaasi la qariyey geerida wiilashooda sidoo kale daahir amiin jeesow ayaa saraakiisha booliska gobolka banaadir ee kooxda ridada ku sifeeyey burcad dhibaato ku haysa shacabka muqdisho islamarkaana ay isku darsadeen barakicinta shacabka iyo xataa inay dhexdooda takrifal isku sameeyaan waa waxa iiga dhanba ku nool bug iyo iyo saxaafadda ee muxuu ahay la caburi ha sheegin waad maqlayseen hadda ka hor meesha qaraxii ugu weynaa qari qari ha sheegin iyagoo dhahay war maxaad u qarinay inaad tidhaahda hebel iyo hebel iyo hebelaa dhintay tobanaa naga dhimatay soddonaa naga dhimatay inaad tidhaahda maad qarinay nin acamaalada waa dadkii ku dhintay iyo hooyooyinkoodaa ta waahe iska dhaaf miya may wallahi waa la sheegaa dadka ha caburininaha dadka ha caburinaha dadka xur waaye adoo xur ahaad dhalatay adoo xur ahaadna dhimanaysaa tuugu waaye ummadda soomaaliyeed loo soo diri dadkay rabaan inay ay laga tiraana qaacimiin waaye kan ugu weyn iyo kan ugu yar waxay isku dhaarsadeen inay shacabka bara kiciyaan doorashaan rabnaa ay leeyihin j s b ha la doorto waa bara kiciyeen taliye asaga macallimahadi garaadaha shiloo qaata hal mar ayaa waxaa laga dhigay eh, korneyl korneylaa laga dhigay hal mar nin ilaa iyo eh, to- toddobaatan sano sargaal soo ahaa oo garaadihiisa ay utaxayina wuxuu leeyahay adiga iyo shacabkii aan barakaci waxba isbinaatiin war horta shacabkii barakacisi yaa kuwa ogolaaday kooxda riddada oo bilihii lasoo dhaafay sheeganaysay inay sugtay ammaanka xarumaheeda magaalada muqdisho ayaa la kulantay fashila kadib markii mujaahidiintu weeraro ku beegsadeen xarumo xasaasi ah sida xabsiga godka jilacow iyo saldhigga warshadda nacnaca mahadsanid abusheyba ugu dambeyntii wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askarta haybiin ah oo kasoo baxday safka cadowga allah warbixintaasi waxaa mar kale inoo sii ambaqaadaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxay ahaayeen laba askari oo taa'ibiina kuwaasoo ka soo baxay safka riddada taa'ibka ugu horeeya waa aadan axmed aadan waxa uu murtadiinta ka tirsanaa muddo toban sano ah isagoona kaga biiray degmada ceel barde ee wilaayada bakool waxaana uu soo qaatay tababar muddo laba-iyo toban bilood ah kaasoo ay siinayeen ciidamada xabashida itoobiya balse hadda waxa uu ka yimid dhanka degmada xudur oo muddooyinkii dambe uu joogay waxaana isagoo taa'iba lagu soo bandhigay deegaanka boordhuxunle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa taa'ibkan uu watay hubkii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaana markii toobada loo qabtay kadib uu la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray iyo sababta keentay inuu ka soo baxay safka riddada waxaana ugu dambeyn uu baaq toobadkaana u diray maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay maada imaylirey eedan imadeedanlire may bohanamanka murtadiinta walayka kabiire eelberde eelberde mayliraysi yaa dhuboku kubayto may lama balode muddo hata may boo may ka tirsanaa toban sana ay ka tirsana fadhan may ku kooy dura ku kooy gaalada ku kooy amanka mujaahidiinta aan kooy ilaahay dartiisa aan tawbasheeni may boo hubkeyn lakooy may liraysi aan oo may boo mujaahidiinta noomana kooyna hubkeena yo kuwireygii waana inlaagaye manaa elberdegamdaana sade tumilamasana horta tababaraka jari tumilamasana tababaraka jari walada siyeed bilood sagaal bilood dhanna masheer laangaay wadankaasi karooyi ka shaqeeyay tababarka wali beayay etoobiyaan ada tababaraay tababarkaasi kadib muddi dhamaaday ada tababarkula kasta laga bara ujeemanaha sidee dadkan iskureeb hadi masangalaf hadi laga bara guryeedna hubadad la siiye hadi wada hub ka qaadato guryeed iyo hatan laga garameeye qarameyntayna meelo lahaytaan horta dhibaatooyin anana xadkiba dhaafay manaa diinta muslimkaba horangubadadii aragay may galle inti aad hata noola hoob ilaahay baata maskandaba gadidiyey maskandaba inti aad hata fiyaawta adan dhaman adan ka dhamaneeba oo ilaahay kaasuusiyey wali qalbeesheen meeli mujaahidiinta sii jirta amba towbasheen ilaahay inagoy saya qalbeesheen saaka bayan taa'ibka labaad waa mukhtaar maxamed kuusow waxaana uu riddada ku biiray sanadkii laba kun iyo afar iyo labaatankii isagoona kaga biiray magaalada baydhabo ee gobolka baay muddooyinkii dambe isna waxa uu ku sugnaa degmada xudur halkaasoo ugu dambeyn uu kaga soo degay gaarigii gaalnimada ee uu saarnaa muddadaasi dheer waxaana isagoo toobadkeena lagu soo bandhigay isla deegaanka boordhuxunle halkaasoo toobada marka loo qabtay kadib uu kula hadlay idaacadda islaamiga andalus magaalay mayballeerey mukhtaar maxamed kuusow murtadiinta iyo maybaha adamuddo lama kun iyo labaatan afarta ilaa hata ka dhatiyo iyaa ka jari tamaygu kooyay hodur iyaa ku kooyay marka alxamdulilah ilaahigii mayba ha oonagi iyaanka maxad eliyay welwel may ku rahay baydhawo baydhawo dhubow ka haay ada muddo oo sagaal bilood tumishan maalmood e iyo dhubow ka jari dhubowkayna maalinshii ajaanib ahaaye etoobiyaan ahaaye tababarka kadib maylanayn qiibiyay gorilana siiyay may dagaalananka qaaday daynunay waa i burjaad meeleraw meelasaa ku hoolgalnay adalsada dagaal amal iyo meelasay anaykaka dhiidi madidamba baydhoyle haniinagi khasaare hee askar badanaa ka dhammatay murtadiin badan aaba kaleeti dad oo tumayshan qof amal diiraw iyaa ka dhammatay kadib ada baydhoyle haniin wareeji lahaniinnagi anina maylahain wareejey hudurhaje
wilaayada islaamiga ee bakool bilihii ugu dambeeyey waxay martigelinaysay maleeshiyaadka ka soo baxaya safka riddada kuwaasoo allaahu waafajiyey inay aqbalaan baaqii toobadkeenka ahaa ee ay u dirtay wilaayada islaamiga ee bakool iyo odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka ku nool wilaayada kuwaas oo murtadiinta ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalada ay ku jiraan islamarkaana ay dib ugu soo laabtaan diintoodii ay ka ridoobeen aad baad u mahadsantahay abuu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantadeena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu